أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah xaalad adag oo ay wajahayaan ganacsatada iyo xoogsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka koonfur afrika xilli kooxo qaswadayaal ah ay ku goodiyeen in ay gubi doonaan ajaanibta waddankooda ku dhaqan wararkii ugu dembeeyey ayaan idiin haynaa maxad daraasaadka amniga ka faallooda oo taliska saliibiyiinta afrikom u gudbiyey inuu xoogga saaro boobka khayraadka soomaaliya waa kuwee saddexda aag ee uu ku teliyey in soomaaliya laga qabsado warbixin ayaan caawo idinkaga haynaa shil khasaare dhaliyey oo ka dhacay duleedka magaalada garoowe ee gobolka nugaal shacabka magaalada muqdisho oo sheegay in aysan xor ahayn dalkuna uu weli gumaysi ku jiro wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo iskuul waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoos taga degmada jalalaqsi iyo kataa'ib al ikhbaariyah oo baahisay muuqaal gurmad loogu samaynayo dad diyaaradaha cadowga ay dhibaateeyeen qodobbadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan xaalad adag ayaa soo wajahday ganacsatada iyo xoogsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka koonfur afrika xilli kooxa qaswadayaal ah ay ku goodiyeen inay gubi doonaan ajaanibta waddankooda ku sugan haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ganacsatada soomaalida ee dalka koonfur afrika oo walaac ka muujiyey rabshadaha ajnebi nacaybka ah ee ku soo food leh wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in xaalad adag ay wajahayaan malaayiin qof ajaanib ah kuwaasoo goodis kala kulmaya dadka afrikaanta asalka ah ee waddankaasi degan boqolaal kun oo ruux ayaa maalmihii lasoo dhaafay isaga baxeeyey waddanka halka tobannaan kun oo kale ay galeen xeryo qaxooti iyo safaarado si ay uga badbaadaan weerarada la filayo in ay soo qaadaan dadka ajaanib nacaybku ku fogaaday dadkan oo u badan shaqaale xoogsato iyo ganacsato ayaa maalin ka hor intaan la gaarin soddonka bishan waxay bilaabeen in ay ka yaacaan tuulooyinka iyo degmooyinka waxayna tiigsanayaan magaalooyinka waaweyn sida johannesburg iyo cabton saraakiisha booliska iyo dowladda koonfur afrika waxay sheegeen in ay ku jiraan heegan ay rabshadaha u xakamaynayaan marka la gaaro soddonka bishan kolkaasoo ay rabshad wadayaashu isku ballansadeen in ay weeraraan ajaanibta waddankaasi ka shaqaysta inta badan goobaha ganacsiga soomaalida ayaa albaabada loo xiray si looga feejignaado dhaca iyo dilalka ay qorsheynayaan dadka koonfur afrikaanka ah wararka ayaa intaasi ku daraya in muwaadiniin ka soo jeeda dalalka malaawi iyo zimbabwe ay bilaabeen barakac halka qaarkoodna ay tiendhooyin ka dhisteen afaafka hore ee qunsuliyadaha iyo safaaradaha dalalkooda aamine faarax oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ah ee waddanka koonfur afrika ayaa warbaahinta u sheegtay in ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan ay wadnaha farta ku hayaan oo ay xitaa xaalad halis ah wajahayaan kuwa haysta sharciyada waddanka hogaamiyaha dibadbaxa soddonka juun ayaa ku guudiyey in haddii ay ajaanibta saaraan ay u jihaysan doonaan xarumaha warshadaha iyo ganacsiyada waaweyn ee shaqaalaysiiya dadka sookaloutiga ah ayna gubi doonaan kumanaan kun soomaali ah oo isugu jira shaqaale iyo ganacsato ayaa sannadadii lasoo dhaafay lagu dilay dhowr gobol oo ka tirsan dalka koonfur afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka muqdisho oo sheegay inaysan xor ahayn dalkuna weli gumaysi ku jiro iyadoo ay madaxda xukuumadda muqdisho sheegayaan in lagu guda jiro waxay ugu yeeraan maalmaha xurriyadda ayaa arrintaas u xaabeeniyey islamarkaana ka hor yimid qaar ka mid ah shacabka ku nool caasimada muqdisho qaar ka mid a dadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan xor ahayn oo uu dalku joogo shisheeye kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa fadhiya xalane iyo turkida mid ka mid ah dadka shacabka ah ayaa isagoo hadlaya sheegay in dowladahaasi gumaystaha ah midda ugu daran ay tahay tan turkiga taas oo uu ku tilmaamay in loo gacangeliyey dalka oo dhan oo ay badda ku jirto waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shil dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay duleedka garowe wararka ka imaanaya duleedka bari ee magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa sheegaya in shil baabuur oo geystay khasaare isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed uu halkaasi ka dhacay shilka ayaa u dhexeeyey laba baabuur kuwaas oo kala ahaa brobokis iyo gaari nooca caasiga loo yaqaan ee dadweynuhu raacaan waxaana halkaas ka dhashay dhaawaca ugu yaraan shan ruux oo rayid ah sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo deegaanka ah dadka shilkan baabuur ku dhaawacmay ayaa la geeyey cisbitaal ku yaal magaalada garowe sidoo kale lama soo warin wax dhimasho ah oo uu shilku sababay sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayey burburka gaadiidka shilka galay kuwaasoo la xaqiijiyey inay isku dhaceen xilli ay marayeen duleedka bari ee magaalada garowe waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada saliibiyiinta kenya ee deegaanka dhaashoy ee hoostaga faafi oo ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana jira khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalka waxaa xusid mudan in xerada ay soo cagadhigteen dagaalka kadib dhowr diyaaradood oo nooca helakabtarka ah kuwaas oo goobta ka daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta saliibiyiinta kenya sidoo kale howlgal ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan gaar ahaan xaafadda nuurxawaad ayaa lagu dhaawacay askari ka tirsan maleeshiyada riddada cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga inta
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxad daraasaadka amniga ka faalooda ayaa taliska ciidamada kufaarta afrikaanta u gudbiyey inuu xoogga saaro boobka khayraadka soomaaliya haddaba waa kuwa saddexda aag ee uu ku taliyey in soomaaliya laga qabsado warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu ayman hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda ee atlantic council oo fadhigeedu yahay washington ayaa soo bandhigtay warbixin halis ah oo maraykanka ku guubaabinaysa sida uu kaalin muuqata oga qaadan lahaa boobka khayraadka soomaaliya hay-addan oo sidoo kale diiradda saarta arrimaha amniga iyo dhaqaalaha ayaa sheegtay in muddo soddon sano ah maraykanka uu soomaaliya kula dagaalamayey waxa uu ugu yeero argagixisada waxaana sabab u hayay tiri awoodda laloodin la'yahay ee weliba sii koobcaysa ee jihaadiyiinta al-shabaab taas oo weliba ay dheer tahay xusuusta uu maraykanka ku reebay dagaalkii muqdisho ku qabsaday sannadkii kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ee askarta badan looga laayay maadaama soddonkaa sano loo taag waayey mujaahidiinta warbixintu waxay tala soo jeedin iyo baraarujin u diraysaa maraykanka iyadoo kula talisayn gacanna uu kula dagaalamo mujaahidiinta al-shabaab gacanta kalena uu ku babo kheyraadka dhex eegaga dalka soomaaliya warbixintu waxay si cad oo aan gabasho lahayn u sheegtay in soomaaliya ay hanti istaraatiiji ah oo juqraafiyadeed u tahay quudaha adduunka waxayna xustay in muhiimadaha ugu waaweyn ee laguma jarayn karo ay ka mid tahay buqcadan ay ku taalo marinbiyoodka baabulmandab oo ah albaabka u dhexeeya badda cas iyo gacanka cadmeed halkaasoo marin u ah maraakiibta ganacsiga adduunka dagaalka jihaadka ee mujaahidiintu u istaageen kuna difaacayaan diinta dadka iyo dalka ayaa warbixintu qirtay inuu yahay mid ay kufaarta faraha kaga gubteen kana raja dhigeen soo afjaridiisa waxayna maraykanka kula talisay in wixii haatan ka dambeeya uu si toosa u bilaabo awoodda ugu badanna uu geliyo dhinaca boobka kheyraadka soomaaliya iyadoo maldahaysa ereyga boobka kuna beddeshay maalgashi iyo wax la mid ah ayaa hay-adan atlantic consul waxay tidhi xaaladahani iyaga oo jira soomaaliya waxay noqon kartaa mid ka mid ah fursadaha maalgashi ee muddada dhexe iyo fog ee afrika taas oo dhalin karta faa'iidooyin waaweyn oo istaraatiiji ah haddii washington ay si saxa u maarayso warbixintu waxay ka shanqarisay in dalal kale ay durbo garwaaqsadeen muhiimadda istaraatiijiyadeed iyo fursadaha dhaqaale ee soomaaliya waxayna bilaabeen ayay tidhi inay xoojiyaan joogitaankooda iyo maalgashigooda iyadoo tusaale u soo qaadatay dowladda riddada ee turkiga oo la og yahay boobka xargaha goose ay ku hayso kheyraadka soomaaliya warbixintu iyadoo arrintan ka hadlaysa waxay tidhi tusaale ahaan turkiga wuxuu sannado badan ku ballaarinayay saameyntiisa soomaaliya isagoo adeegsanaya tababarka militari maalgashiga dekedaha iyo garoomada diyaaradaha iskaashi badeed isagoo dhowaanna bilaabay sahminta tamarta badda taas oo muujinaysa sida ankara ay isugu dayeyso inay isku xirto amniga diblomaasiyadda iyo himilooyinkeeda ganacsi atlantic council waxay ku boorisay maraykanka in dagaalka saliibigaah uu kaga jiro soomaaliya uu ka barbar bilaabo qorshe toos ah uu kaga faa'iidaysanayo kheyraadka soomaaliya isagoo shaati ganacsi iyo maalgashi u soo xiranaya si kastaba ha ahaatee maraykanku waa inuu sameeyaa qaab istaraatiiji ah oo cad oo howlaha amni ee uu ka wada soomaaliya ku xiraya ujeeddooyin kale oo siyaasadeed iyo dhaqaale oo ballaaran ayay tiri hay-adda atlantic maraykanku waa inuu yeesha ayay tiri warbixintu ujeeddo cad oo ka baxsan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada islamarkaana dagaalka uu kaga jiro soomaaliya uu ku xiraa yoolal siyaasadeed dhaqaale iyo kuwa quseeya dhinaca istaraatiijiyadda waxaa kale oo warbixintu ay u soo jeedisay maraykanka inuu gacanta ku dhigo istaraatiijiyadda badeed ee soomaaliya maadaama ayay tiri marinada badda ee soomaaliya ku taalo laga bilaabo gacanka cadmeed ilaa kanaalka suweys ay qaadaan labaiyo toban ilaa shan iyo toban boqolkiiba ganacsiga caalamka iyo soddon boqolkiiba maraakiibta kunteenrada ee adduunka iskaashiga amniga ee soomaaliya waa in aan loo arkin mid ku saabsan argagixisada oo keliya taas beddelkeeda waa in maraykanka uu ku darsado istaraatiijiyad ballaaran oo badacas ah ayaa lagu yidhi warbixintan uu diyaariyey macadka atlantic consel warbixintu iyadoo farta ku fiiqaysa qeyba ka mid a kheyraadka soomaaliya ayaa waxa ay tidhi soomaaliya waxay leedahay shidaal iyo gaas badeed oo aan si buuxda loo sahmin macdan dekedo kalluumaysi marino isku xira ganacsiga adduunka iyo goobo dalxiis taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaan africom ayay hay-addan u soo jeedisay inaanu isku mashquulin soomaaliya oo dhan balse uu diiradda saaro meelo gaar ah sida goobaha leh suuqyada dhaqaale ee laga heli karo fursado maalgashi oo waaweyn si gaar ah hay-addu waxay u soo jeedisay taliska africom in marka uu qaadayo fulinta qorshayaasha tooska ah ee boobka kheyraadka soomaaliya uu xoogga saaro meelaha ay isku beegmaan saddex arrimood oo kale ah waxay ugu yartay khatarta argagixisada la howlgalayaal maxalli ah oo u diyaarsan iskaashi iyo fursado dhaqaale warbixintu waxay si gaar ah farta ugu fiiqday maamulada gaallaraacyada ah ee jubbaland puntland iyo somalilan iyadoo ku talisa in maraykanka uu halkaasi ku xoojiyo la dagaalanka waxa ugu yeero argagixisada amniga xeebaha iyo dekedaha islamarkaana mustaqbalka uu taageero dhismaha cutubyo ciidan oo la mid ah maleeshiyaadka uu ku adeegto ee danab maalgasho meesha amniga iyo dhaqaaluhu ay isugu yimaadaan ayay tiri warbixintu waxayna intaasi raacisay tani waxay la macno tahay in lasii wado la dagaalanka al-shabaab lana ballaariyo wacyigelinta badda ee puntland iyo somalilan wakhti kadibna la tixgeliyo samaynta ciidan oo la mid ah kuwa danab oo ka horgala meelaha ay ku kulmaan danaha amni iyo kuwa dhaqaale ee maraykanka inkastoo arrintan somalilan weli muran uu ka taagan yahay islamarkaana xiriirka yahuudda iyo imaaraadka ee aagaas uu sii kordhayo ayay tiri warbixintu haddana maraykanku waxa uu ballaarin karaa iskaashiga ganacsiga badda iyo farsamada ee uu la leeyahay somalilan isaga oo dhanka kalena ka feejignaan kara koror ku yimaada xiisadda gobolka warbixintu waxay ku doodaysaa in maraykanka uusan ku ekaan iskaashi militari oo keliya balse uu sidoo kale adeegsado diblomaasiyad si uga hortago in soomaaliya ay isku beddesho goob quwadaha kale ee shisheeye ay ku loolamaan dalalka turkiga imaaraadka qatar masar etoobiya sacuudi carabiya maamulka yuhuudda iyo dowladda iiraan ayaa hoosta ka xariiqday warbixintu in mid weliba uu dano gaara ka leeyahay geeska afrika iyo baddacas iyadoo falanqeeyaal ka hadlay arrimahan ay hore u tilmaameen in boobka kheyraadka ee turkiga uu ka wado soomaaliya uu maraykanka qayb ka yahay ayaa hay-addanna ay warbixinteedan ku soo jeedisay in washington ay soo dhoweyso oo ay kala shaqayso ankara mashaariicdeeda dhagaraysan ay ku xaalufinayso kheyraadka soomaaliya in ka badan soddon sano tiirka siyaasadda maraykanka ee soomaaliya waxa uu ahaa ayay tiri warbixintu la dagaalanka argagixisada balse waxaa cad inaanay muuqan astaamo muujinaya in laga adkaan karo jihaadiyiinta al-shabaab xataa washington hadday beddeshay taatikadeeda dagaalka sidaas darteed waxay gunaanudkii ku talisay hay-adda atlantic council in washington ay awoodda saarto dhinaca dhaqaalaha iyo boobka kheyraadka soomaaliya iyadoo ka digtay in haddii maraykanku uu yoolkiisa isugu geeyo la dagaalanka al-shabaab uu waayi doono fursado istiraatiijiyadeed iyo kuwa ganacsi oo muhiim ah baaqan ku aadan washington ee ka soo yaray hay-addan fadhigeedu yahay dalka maraykanka ayaa bannaanka keenaya sida uu maraykanka ugu fashilmay duulaanka siliibiga ah ee uu ku soo qaaday soomaaliya kadib markii mujaahidiintu ay gaashaanka u daruureen damacyadiisa guracan
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa iskuul waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada jalalaqsi munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka wardheen ee hoostaga degmada jalalaqsi waxaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan uu ka hirgeliyey iskuul waxbarasho oo noqon doona machad lagu barto culumta sharciga iyo midda maamulka munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi kelimaad ka jeediyey sheekh axmed dheere iyo sheekh yuusuf macne cabdiraxmaan oo labaduba goobjoog ka ahaa munaasabadii furitaanka madarasadaasi cusub
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin usalli wausallimu cala almabcuuhi raxmata lilcaalamiin wcala aalihi atayibiin ataahiriin wasaxaabatihi alkiraami albara uma amaa bacd awalan waxaan mahad ballaar u soo jeedinaynaa allah subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa iyo gelladihiisa farada badanayna koobi karin waxyaabaha allah subxaana wa tacaala uu nugu waajibay walaalayaal waxaa ka mid ah tarbiyatulawlaad awlaadda allah subxaana wa tacaala uuna siiyey waa nicma aad u weyn oo ilaahay waxyaabaha uu nugu nicmay ka mid ah waalidiinta waxaa waajib ku ah oo qiyaamo la weyddiinayaa tarbiyatu awlaadihim awlaaddooda inay tarbiyeeyaan oo diinkii islaamka ku tarbiyeeyaan ambiyadii hore saasun bay ahaan jireen waalidka waxaa laga doonaya ilmihiisa macadkaa ilmaha lagu tarbiyaynayo oo diinka islaamka lagu barayo oo wanaagga lagu barayo inuu soo haleelo oo ilmihii uu keeno ayaa laga doonayaa si hadhow markaa walad saalixoo isaga markaa anfaca mustaqbalka uu noqdo adduunka ku noolnahay walaalayaal carruurtaasaa lagu dagaalamayaa ogaada gaalada iyo muslimiintu carruurtaasaa laisku haystaa gaaladu juhd ay ku bixinaysaa ilmaha yararkaa ilmaha in muxuu akhlaaqdooda la lumiyo oo suluugooda dhaqankooda la halleeyo oo intay yar yihiin waxa weeyaan lagu tarbiyeeyo tarbiyo gaalnimo iyo lagu tarbiyeeyo hay-addan baa loo sameeyey juhdi gaar ay ku bixinaysaa dadkan yurub iyo maraykan aadaya ee la kaxaynayo waxaa laga raba waa ilmaha yararkaa mustaqbalka adduunka marka waa ilmahaas ayaa laisku haystaa waa in marka arrinta aan fahamno nusuusta ka hadlaysa tarbiyatul awlaad aad bay u fara badan tahay الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن رواه الترمذي وأبو داود وهو حسن الحمد لله إله ما هذا إسكالا نو كل مية ميشا خيرك ومعهد نور lagu furfuraya oo lagu baranaya diinta islaamka si loogu xoojiyo marka xooggaa wuxuu ku soconayaa un inaan alla ka baqno allihii noo yeedhay oo mabaadida aan rumaysannahay loogu yeedhay oo iimaanka ah allahaas ayaa la rabaa inaan ka cabsanno weliba midda u sarraysana waa inaan ka cabsanno waxaa lagu heli karaa un inaan diinta baranno dhammaanteen waxaan leenahay laakiin waan ku mahadinaynaa ilaahay fadligiisa kadib gabdhihii muslimaadka ahaa hadday reer leedahay iyo haddii kaleba way ka soo baxeen xilka iyaga iyo carruurtoodii way ka soo baxeen waxbarashadii bay diyaar u yihiin camalfalkii bay diyaar u yihiin jihaadkii bay garab joogaan laakiin kii ragaha xageed ka dhacday adigu isagoo diin la barta mooyo si kale ku iman mayso ilaahay wuxuu leey wamaa umiruu ilaa liyacbudullaaha mukhlisiina lahu diina xunafaa wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaata wadaalika diinu lqayim waxaa laga rabaa in marka hore ikhlaas aad la timaaddo kadibna aad mutaabaco la timaaddo ood raacdo diinta ilaahi subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ha dhammaystira macadkan isagaa macadkii macaahidalana allaha ka dhigo oo u gudba waxa weeyaan shaydaan baa khilaaf wata khilaafkaana allaha ka ilaaliyo waalidiinteenni allaha u naxariiso gaaladana allaha jebiyo dhulalka muslimiinta oo dhan allaha ka saaro sala allahu calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasallam tasliiman intaasi kadib mudiirka macadka cusub ee nuurulbayaan ayaa ka hadlay qaabka uu noqon doono shaqada iskuulkan iyo waxyaabaha lagu baran doono إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وهرين وحان أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى oo inoo suurageliyey inaan isugu nimaadno xafladda lagu daahfurayo machadka cusub ee la magac baxay machadu nuuri lbayaan lilculuumi alsharciyati waalidaariya marka labaad waxaan u mahad celinayaa mashaayikhda culimmada mucalimiinta waalidiinta ardayda nuqabada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dadka soo qabanqaabiyey xafladan inay qabsoonto rag iyo dumarba waxaan leenahay waad mahadsan tihiin jazaakum allahu khayra maanta waa maalin talaado ah taariikhda hijrigana ay tahay sideedda bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideeddii waafaqsan saddex iyo labaatanka bisha yuuniyo laba kun labaatan iyo lix waxaa ilaahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala noo suuro galay inaan furanno macadka cusub ee nuuru lbayaan machadu nuuri lbayaan lilculuumi alsharciyati waalidaariya macadka yacni waxyaabaha lagu dhigo waxaa ka mid a culumta sharciga iyo culumta maadiga intaba waa lagu dhigaa sida alqur'aan wa culuumuhu sidoo kale alxadiidu wa culuumuhu alfiqhu wa usuuluhu culumta qaybta maadiga waxaa ka mid waxyaabaha lagu dhigo sida riyaadiyaadka culuumka aljuqraafiya iyo taariikhda waxaa xusid mudan ardayda tiradeeda in ay leegyihiin konton iyo saddex arday oo isugu jira arday gabdha iyo wiilal insha allahu tacaala marka dadweynaha si guud waxaan leenahay macadka nuurulbayaan waa inoo furan yahay marka da'yarta waxaan leeyahay gharid yaa shibla aliimaan gharid wasdax bilqur'aan fiihi alxaq wa fiihi annuur fiihi allu'lu waalmarjaan dadka waaweynna waxaan ku leeyahay oo waxbarashada jecel inay bartaan qul lii idaa jaa'a alajal ayna almafaru yaa baطal yaa man bidunyaahu ishtagl wagarahu tuulu alamal almowtu ya'tii bagtatan waalqabru sunduuqu alcamal wasalaamu calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatu waxgaradkii munaasabadan ka soo qayb galay islamarkaasina bogaadiyey furitaanka macadkan cusub ee nuurulbayaan waxaa ka mid ah naqiib macalin yuusuf iyo naqiib sheekh cumar bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam wasali illaahuma wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacd macaashira almuslimiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bacda ataxiya awalan wa aakhiran allah ayaan u mahad celinaynaa bacda ataxiya wakhtigoo gaaban dartiis waxaan u mahad celinayaa si gaar ah maktabu tarbiya wa tacliim baahida tacliimta jirtay baryahan isku howlay waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa walaayada muxaafadada degmada jalalaqsi markan u soo gala hadafka maqsadka ama hadafka laga leeyahay makaankan iyo xafladan iyo macahadkan suuraddiisa waa in imaarta dacwada aysan istaagin imaarta jihaadkana aysan istaagin sababtoo ah jiil walba jiil ayaa dhaxlo waxaan diyaar u nahay insha allahu tacaala wakhtigeena qaaliga inaan ku bixinno oo wlaaddeena inay noqdo kuwiina dhaxlo jihaadka imaartiisa naga dhaxlo jihaad muxuu ahaa dacwada imaarteeda naga dhaxlo insha allahu tacaala waxaa na barbar socdaa cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo owlaaddii iyo haweenkii iyo waxmagaratadii dacwada ku dhex wada oo kirishtanka waadna fiirsateen filmaantii baryahan ugu dambeeyey waxaan leeyahay insha allahu tacaala reerka waxgaradkiisa waxay nasiib u yeesheen waxyaabahan halkan indhihiina haaya ayay nasiib u yeesheen insha allahu tacaala ciddii wax la baxday maalka la baxday fikirka la baxday caqliga keentay insha allahu bandhigan hadda xafladda nuurulbayaan magacaasi iyo boorkaasi iyo waxyaabaha lagu dhigaayo iyo sidii loo soo bandhigi awalan wa aakhiran waan ka mahad celinaynaa waxaan gafnay naf iyo shaydaan waxaan asiibnay nifa min allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وبعد الله يا سبحانه وتعالى ما هاد إسكاله ضمانتات ما لك بلا بتين جرني ما لك رماته الله يا نم هذينا سبحانه وتعالى ثم أنت أكذب وحان ما هرت ما هاد سو جيدنينا ولايدنا قبل كيران ugu horeeyo waaligeenna gaar ahaan maktabka atarbiya watacliim ayaaniyo maarata ayagana mahad u soo jeedinaynaa umma intaa kadib muxaafadatu jalalaqsi oo ugu horeeya waaligeeda ayagana mahad ayaan u soo jeedinaynaa si hadda ayadaha aan ku furfurannay aan ka fahmayn ilaahay uu noo sheegay dadka ahlucilmiga ah iyo dadka kale ma signo oo maarata ilaahay maar subxaanah wa tacaala markuu weydiinayey ma eg yihiin dadka ahlucilmiga iyo dadka kale ma sinno su'aasha ma sinno waaye waxaa fadli badan dadka ahlucilmiga ah ee garanaya cilmiga sharciga ah cilmiga la sheegayo waa cilmiga sharciga ah oo ah kitaabullaahi wa sunnatu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam marka ma sinno qof garanaya cilmiga sharciga ah iyo qof caami ah ma sinno marka waxaan leenahay ha laga faa'iidaysta maxadkan quruxda badan ee meesha laga furay cilmiga cilmiga ma yimaado asagaa loo tagaa adigoo gurigaada iska jooga cilmi baran maysid qofka ma dhasho asagoo caalim ah waa in maarata uu wax barto adiga si hooyadaa kuu dhasha caalim ina iska noqoto suuragal ma aan waa in juhdi iyo dadaal iyo soo jeed badan aad la timaado si aad wax u barato maarata ilaahayna aad kaalmaysato subxaanahu wa tacaala dadaalna aad la timaado marka qofka jahliga ah iyo qofka maaragtay cilmigalana isku mid ma ahan waxaa meesha ku taallaa cilmiga inuu yahay nuur jahligana uu yahay mugdi marka waxaan leenahay owlaaddeenna aan ka saarna jahliga oo aan u saarno nuurka aan u saarno insha allahu tacaala owlaadda keliyana ma ahan dadka waaweyn ee kibaarka ah hadday dumar noqon lahaayeen iyo hadday rag noqon lahaayeen ayagana waxaan ku boorinaynaa inay cilmiga bartaan oo ilmaha keliya aanan meesha la keenin ee dadka waaweynna cilmiga ay bartaan waxaan ku soo koobaya anigoo naftayda ka bilaabayo cabsida allah subxaanahu wa tacaala iyo qof walba waxa uu baranayo in ikhlaas uu ka dhigo iyo wax kastoo uu qabanayo in ilaahay dartii ula jeedo inuu ku dadaalo insha allahu tacala intaasaan ku soo koobayaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آه الحمد لله رب العالمين آه أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب آه إلهي باكم هسان نو سورة جليي حفلدان macadkan mataqaanaa nuurulbayaan furitaankiiso ilaahay ayaan aad u mahadinaynaa insha allahu tacaala bacda mahad mahad ka bacdi waxaan leeyahay dadka ka soo qaybgalayaasha oo meel kasta noogu yimid heer gobol ilaa heer degmo iyo deriska dhammaan waxaan leenahay soo dhowaado annaga haddaan nahay ii sheeg dadka mataqaana waalidiinta ardado waxaa waajib nagu ah arrintan aynan mataqaana garab siino on maxadkan mataqaanaa ilaahay noo soo mataqaanaa noo soo adeejiyey oo ilaahay noo suurageliyey inaan mataqaanaa oo anna mataqaanaa annagoon safar iyo meeldheer aanan u aadin fadhigaan noogala keenay waxaa waajib nagu ah owlaadda mataqaanaa inaan mataqaanaa ku garab siino maamulaha maxadko iyo mataqaanaa macallimiinta dhammaanba waan u baahneen tuulada wardheen maxad way u baahneed dugsi qur-aan way haysatay oo taxfiidka aad ugu fiican laakiin waad ogtihiin dugsiga mataqaanaa markii cunuga qur-aanka uu dhammeeyo oo qur-aanka ku xifdiyo oo laba mar saddex mar qur-aanka macallinka uu ka dhegaysto uu iska saagsaag ayuu galayey waxaa laga yabaa asoo meel aadina laga yabaa inuu mataqana meeshan lafteeda ku waxwaalooba marka insha allahu tacaala waxaan leenahay dadka waalidiinta ah ha laga faa'iidaysto wixii meelahan ka dhadhow dhammaan ha ka faa'iidaystaana maxadkaas waad arkayseen maxadka hadda wuxuu furan yahay waxaa la dhihi karaa bilow furan yahay hordhiciisa waad arkayseen mataqaana ciyaalka hordhacooda waad arkayseen maxadkan ugu yaraan dhowr sano lagu sii jiray wax ka imaad kara waa la gara karaa qof kasta uu gara karaa marka fursaddaas fursad qaali ah waaye fursaddaas nin kastow waxaa la dhihi karaa waa ninkii fursaddaas ka qado waa nin xaddi ilaahay mataqaana u keeni ka qadi waa qofkaas xafladdaas mata insha allahu taala marka maxadkaas aan ka faa'iidaysano ugu dambayn waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa la dardaarmay maamulka macallimiinta ardayda iyo waalidiinta deegaanka wardheelle bismillahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh bacda xamdillaahi tabaaraka wa tacaala dhammaan marti sharafta kala duwan oo rag iyo dumarba leh culimada dhaqanka waxgaradka ganacsatada tullaabta ama ardayda macad nurulbayaan maamul iyo mucallimiinba waalidiinta qaybahooda kala duwan dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladdan qiimaha badan oo furitaanka wa ah macad nurulbayaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum intaa kadib waxaan isugu nimid xafladdaas furitaanka wa ah macadka qiimaha badan macad nurulbayaan lilculuumi alsharciya waalculuumi alidaariya wixii ka bilowdo galabta waa uu furan yahay macadka ujeeddada macadka loo as-aasay muhiimadeedu waa in dadka la baro allihii ayaga abuuray dadka waa in la baro wixii uu yidhi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dadku ha bartee wixii nebigeenna noolagu soo dhiibay in la baro sida ku qoran boorka aad arkaysaan dadku waxay baranayaan culuumta sharciga ah dadkuna waxay qiimo ku leeyihiin oy wax ku taraan shareecadooday wax ku taraan islaamnimaday wax ku taraan islaamnimo waxaan ahayn ciddii wax ka doontana way khasaaraysaa waxaad garanaysaan qowlu cumar bni khadaab radia allahu canhu saxaabiga jaliilka ahaa amiiru lmu'miniin khaliifkii labaad ahaa wuxuu leeyahay annagu waxaan nahay qoom ilaahay uu ku cizeeyey oo uu ku karaameeyey islaamka goor kastoo islaamka waxaan ahayn aan cizi ka raadinnana ilaahay waana dulaynaya subxaanahu wa tacaala waa inaan dareensanaanno oo aan qalbigeenna gelinno haddaan sharafta ka doonno meelaan islaamka ahayn inaan helinin inaadan helaynin keliya ma ahee waa dulloobaysaa waxaad arkaysaan caalamka maanta meesha uu marayo kufriga ah halka la maraya waad arkaysaan iyo waaqica sida uu yahay kala duwanaanta dadka muslimiinta iyo kufaarta indhihiina ku haysaan kuwa diintooda calaa xarfin ugu jira iyo kuwa diintooda istiqaama ilaahay ku siiyey kala duwanaantooda waad arkaysaan annaga waxaan doorannay inaan kitaabka rabbigan u shaqayno inaan noolayno sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam inaan owlaaddeenna ku tarbiyayno kitaabka rabbigood inaan owlaaddeenna ku tarbiyayno wixii fiicnaa oo ilaahay u oggolaa oo nebigiisa moxamed ah uu la soo diray ikhyaarii marka waxaan la dardaarmayaa maamulka iyo mucallimiinta iyo waalidku intaba tacliim bilaa tarbiya qiimo ma leh waxaadna ogaanaysaan wax walba waxay leeyihiin bilow waxay leeyihiin dhexdhexaad waxay leeyihiin dhammaasho galabta waa galab farxadeed waalidku waa faraxsan yahay marti sharafta kala duwan waa faraxsan yihiin ardaydu waa faraxsan tahay waxa aan ku faraxsannahay inaan goobjoog u nahay machad lagu baranayo kitaabka alle iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam oo furmaya baan ku faraxsannahay macadka marka dhexdhexaad buu leeyahay wuu socon doonaa dhammaad buu leeyahay maxaa soo bixi doona hawsha meeshay ku xaqiiqoobaysana waa dhammaadka xata alislaam qofka markuu tawxiidsado oo uu muslim yahay waxbaa ka dambeeya wuu soconayaa socod baa jira wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin meesha la fiirinaya waa dhammaadka kulka qofkan waa islaamay dhexduu ka gaaloobay qiimo male marka waa murtad un bilowga iyo dhammaadka iswaafaqidooda qiimo leh haddaad kufkufto dhexda ood istikfaarsatood ilaahay u toobad keento hadday inta talada kaa yar halowda macadka maamulkiisa wax kaa yar halaabaan aad toosiso dhib ma jiro laakiin aakhirka wixii galabta la isugu yimid oo ummadda muslimka ah loo sheegay waa inay xaqiiqoobaan oo macadkan markuu gebagaboobaya dufcadiisa koobaad tiisa labaad tiisa saddexaad wax la xaqiijiyey oo la itqaaniyey oo bannaanka yaallo oo rag u dharfay u dhafray oo loo dhididay oo loo soo jeeday inay noqdaan baa la rabaa mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay mucallimiintay saaran tahay mudiirkay saaran tahay waalidkay saaran tahay maamulka islaamigana way saaran tahay laba jiho oo ka mid ah maamulka islaamiga ihi waxaa laga rabaa ka warqab gooni ah waa maktabu tarbiya wa tacliim oo macadkan ka furmaya deegaanka wardheen muxaafadada jalalaqsi oo hoostaga waxaa laga rabaa ricaayo gooni ah ka warqab gooni ah mutaabaco gooni ah tawjiihaad gooni ah la gacangelin baa laga rabaa ilaahay inay ugu dhawaadaan subxaana wa tacaala haddaysan yeelin waa la khasaaray muxaafadada jalalaqsi oo macadka uu hoostaga waa furmi waana ka tageen macadka hadduu furmo oo laga tago qiimo ma leh waa in lagu soo noqdo la arko qaabkan wax ku soo baran jirna waa ogtihiin iska warqabka iyo mutaabacada isla joogtayntay maxaa kuu qabsoomay macallimo waxgee wax kuu marayaan ardada xaalkooda suu yahay mararka qaar waa lasoo dhex fadhiistaa daraasada socotaan loo imaadaa qaabkay wax u socdaan macallimiinta wax kuu dhegaysa waa noocmaa ardada akhlaaqdooda waa noocmaa waalidkii iyo maamulka isku xidhnaanta macadka seebay tahay maamulka muxaafadada jalaqsina ee mas-uuliyad gaara saara waxyaabaha marka aan rabno in macadka ku xaqiiqoobaan waxaa weeye waxaan nidhi tacliim bilaa tarbiya qiimo ma leh waxbaa la bartay akhlaaqna lama leh kam aad aragteen macallimka waxaa laga rabaa ama maamulaha ama kulligeen waxaa laga rabaa jiilkan waa jiilkii caalamkan bedeli lahaa jiilkan waa jiilkii la xisaabtami lahaa ilaahay cadowgiisa akhlaaq ahaan ula xisaabtami lahaa aqoon ahaan ula xisaabtami lahaa iqtisaad ahaan ula xisaabtami lahaa siyaasad ahaan ula xisaabtami lahaa ummaddu waa isdaba socotaa nabigeenna maxamed sala allahu alayh wasallam miyuu maanta jooga koonkan yaa mar maamulay nabi maxamed baa joogay maanta miyuu joogaa maanta annagaa joogna annagana waa tegaynaa badiilkeenna waxaa gelaya kuwaan soo socdo ubaxan hadda na hor fadhiya baa nagu xiga oo na daba jooga gabar iyo wiilba haddaanan maanta barin waxyaabaha afdaliyada ah oo fiican iyo wax xun haddaanan kala barin oo tarbiyadu inta aysan ka qaadan oo guriga hooye aabba aysan ka soo qaadan waa khasaaran waxyaabaha la rabo dadka in lagu tarbiyay waxaa ka mid ah dadka in la baro horta yaa col u ah dadka waa in la baro yaa cadow kuu ah owlaadda la baro waa in la baro yaa xabiib kuuho jacayl kugu leh waa muslimiintiiye carruurteenna waa inaan baranno oo aan ku tarbiyayno ciddii ayaga dhashay inay baarinimo ku leedahay carruurteenna waa inaan barno silatuuraxim ama qaraabada sida loo xidhiiriyo carruurteenna waa inaan barno wadajirka iyo wuxdada islaamka dadkan muslimiinta inay yihiin hal xabo inaan barno inaysan kala ahayn laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullahi inaan shirko ku nahay oo aanan ku kala ahayn owlaaddeenna inaan barno carruurteenna waa inaan barno qaablabiska inaan ugu dayno nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam carruurta waa inaan barno qaablabiska dadkeenna carruurteenna waa inaan ku barbaarinno wanaagga ay runta leedahay xumaanta ay beenta leedahay xanta iyo xumaanteeda akhlaaq xumada yacni khalwada rag iyo dumar meel iskula jirjira wax kasta oo lita mukhadaraadka iyo xumaantiisa dadkeenna waa inaan ku tarbiyayno shajaacada iyo geesinimada owlaaddeenna waa inaan dhan walba wax ka tusno waa in carruurta la baro hadda markay yar yihiin inaan inagu sarrayno sideedaba alislaamu yaclu walaa yucla islaamka wuu sarreeyaa nalagama sarreeyo caalamka annaga ugu sarreyna muslimiinta ugu sarreysa allahu akbar allahu akbar sideeda ow markaan hadda korayno wax dhalnay qofkan waa in lagu barbaariya sarrayn waa owlaadda maanta koraysaa mucallim iyo mudiir iyo waalidow waa inaan gacmaha ku dhegnaa oo aan ka dhigno dadkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam diintiisa soo noolayn lahaa akhlaaqdii nebi maxamed soo noolayn lahaa siiradii iyo taariikhda nebigeenna soo noolayn lahaa dadkii bedeli lahaa gaalana cidhiirin lahaa dadkeenna waa inaan ka dhigno oo qadiyadda noocaasaan qaadanno carruurta waa in lagu barbaariyo iyo tulaabta waxa la yidhaahdo asabr walmusaabara dadka haddaysan dulqaad lahayn qiimo ma leh gaajo uma dulqaadan kartid aqoonta hadda halka aan wax ka baranayno qofkaan sabrin wax ma baran karaa yaa culimoy qofaan dulqaad lahayn inta wax kama baran karaa gabar iyo wiil midna wax ma baran karo waalidkaan dulqaad lahayn wax anugiisa ma baran karo waxay rabtaa adkaysi dadnimo waa inaan carruurta iyo dulaabta ku barbaarinno oo tarbiyada ka mid ah waxa loo yaqaana dulqaad isu dulqaadasho la dulqaadasho carruurta waa inaan ku barbaarinno aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin sidaan horay u sheegnay macadka nuurulbayaan lilculuum alsharciya walculuum alidaariya kana furmaya deegaanka wardheen maanta ayay daraasadiisa bilaabanaysaa insha allahu tacaala waa maalinku furmay waxaana ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ka dhigo macad barakaysan macad ay ka soo baxaan arday isdaba joogto oo qiimo badan oo wax baratay oo isku duuban oo waalid iyo ardayba la isku duuban yahay ilaahay inuu ka dhigo ayaan rajaynaynaa si gaar ah bahda degan wardheen waxaan u dardaarmayaa waxaad qiimo ku yeelanaysaan wadajir waxaad ogtihiin maalinkii asaaska halkaan awoodnay ee dhismahan rag baa ka shaqeeyey tiro badan gabdha leh wiilo leh ilaahayna ha ka abaalmariyo iyo galabta kala duwanaanshaad garanaysaan qubays midaysan hal nabadoon leh isku duuban walaala ah macadka qiimaha badan iyo ardada tirada badanna haysto baad galabta tihiin haddaad isku duubnaataan macad kale furanaysaa intuu idinka buuxsamo baa waxaad furanaysaan macad kale laakiin haddaad adduunyo xun iyo waxaan qiimo lahayn iyo hebel baa xagga fiirshay iyo waxaas haddaad qiimaysaan waad qiimo dhacaysaan waad naharaysaan isku duubnaada waxaan ilaahay idiin weydiinayna subxaana wa tacaala beledkiina inuu ka dhigo beled barwaaqo ceelkiina inuu ka dhigo ceel barakaysan beertiin ilahay inuu ka dhigo beer barakaysan dunyadiin ilahay ka dhiga dunyo barakaysan macadka nuurulbayaanna mucallim arday maamule waalid iyo deris iyo maamulba waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu noqdo macadka lagu daydo macad miise gaaraa leh soo baxo calan ka noqda fi lwilaayaat alislaamiya wakhaasatan fi wilaayati hiiraan baan ilaahay u weydiinaynaa subxaana wa tacaala hada wabilahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu hagaaga dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaannu isla soo gaarnay kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo taakulaynta dadkii ay diyaaradaha cadowga ku duqeeyeen deegaanka xawaadley ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe guud ahaanna barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijka aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى